halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabti afarlabaatanka bisha juun sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah taliyaha cusub ee ciidanka xoogga soomaaliya oo maanta xilka la wareegay sheegayna in dagaalka al-shabaab uu dardar gelinayo waxaad ogtihiin waajibaadka culus ee na hor yaalla kaasoo u baahan in si wada jira looga ugu galo kamidadhalintiisa ka ciidanka xoogga dalka ahaan waxaan ballan qaadaynaa in aan xallinta nooga aadan ka qaadanno annagoo ku dayanayna raggii naga horreeye
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qarax ama waraysi ku saabsan qaraxa ka dhacay meel u dhow degmada doolow ee gobolka gedo
gaari dad shacaba ay leeyihiin ay wataan oo rakaab ah oo odayaal iyo dad ay saarnaayeen dumar iyo ragba isugu jiro yaa degmada doolow ka baxay waxaa qarax lagula eegtay meel afar iyo toban kilomitir u jirta magaalada doolow oo unsi biqaa la yidhaahdo halkaasaa qarax lagula eegtay
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo caawa ku saabsan safarka madaxweynaha uu ku marayo dalkan maraykanka waa madaxweynaha soomaaliya barnaamijkii caweyska washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida muslimiinta xujayda ah ayaa sabtida maanta kusii qulqulaya magaalada barakeysan ee maka ka hor bilaabashada gudashada xajka ee toddobaadkan iyadoo sanadkan xajka uu ku soo laabanayo sidii uu ahaa ka hor inta aysan dhicin masiibadii dunida ku habsatay ee covid -19. xujayda ayaa sanadkan si caadi ah u xajinaya markii ugu horreysay iyadoo xayiraad aan la saarin tan iyo laba kun sagaal iyo tobankii in ka yar toban kun oo ruux ayaa xajisay laba kun iyo labaatankii markaas oo dunida uu si xowli ah uga jiray xanuunka covid -19 sidoo kale sanadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii lixdan kun ayaa gudaha sacuudiga ka xajisay iyadoo laba kun iyo labaiyo labaatankiina ay dowladda sacuudiga u fasaxday in sagaal boqol oo kun ay gudaha iyo dibaddaba uga soo xajiyaan mas-uuliyiinta sacuudiga ayaa sheegay in ku dhowaad hal dhibic shan milyan oo xujay ajnebi ah ay dalkeeda ilaa iyo hadda gaareen taasoo aad uga badan saddexdii xaj ee lasoo dhaafay boqolaal kun oo muwaadiniin sacuudiga u dhashay iyo kuwo kale oo dalkaasi ku nool ayaa iyagana la filayaa inay ku biiraan maalinta isniinta oo si rasmi ah uu xajka u bilaabanayo saraakiisha sacuudiga ayaa intaasi ku daray in labada maalin ee soo socota ay dadkaasi badankood gaari doonaan oo markaasina ay filayaan in tirada xujayda ay gaarto heer la mid ah sanadkii kii markaas oo ay xajiyeen in ka badan laba dhibic afar milyan oo ruux xajka oo ka mid ah shanta tiira islaamka ayaa muslimiinta oo dhan looga baahan yahay inay soo gutaan ugu yaraan hal jeer intii dhaqaale ahaan iyo caafimaad awoodda sidoo kalena waa kulandiimeedka ugu weyn ee muslimiinta dunida ay isugu yimaadaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ruushka ayaa rasaas ku furay gelinkii dambe ee sabtida maanta ah kolonyo calooshood ushaqaystayaal ah oo ku sii siqayay moscow markii ay xalay qabsadeen magaalo ku taalla koonfurta dalkaasi madaxweyne valadimir putin ayaa wacad ku maray inuu burburin doono gadoodka humaysan ee kooxda wegner oo uu la barbardhigay dagaalkii sokeeye ee ruushka ka dhacay qarni ka hor dagaalamayaasha taabacsan wegner oo uu madaxda u yahay yegeni brigozin ayaa gacanta ku dhigay magaalada rostof ondon oo ah magaalo ay ku nool yihiin in ka badan hal milyan oo qof oo ku dhow xuduudda ukraine waxayna si deg deg ah ugu sii siqayeen dhinaca waqooyiga iyagoo ka imaanaya dhinaca galbeedka ruushka madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa si caadi ah howshiisa shaqo uga watay kremlinka sida uu sabtida maanta ah sheegay afhayeenkiisa iyadoo ay kooxda calooshad ushaqaystayaasha ee wagner wacad ku martay inay ka takhalusi doonaan hoggaanka milatariga ee ruushka ukrein ayaa sabtida maanta ah sheegtay in qalalaasaha ciidan ee ka jira ruushka uu fursad u yahay kiyef toddobaadyo kadib markii ay ku dhawaaqday dagaal rogaal celis ah oo isaga difaacayso ciidamada ruushka waa caqabadii ugu adkayd ee uu la kulmo madaxweyne valadimir putin tan iyo markii uu bilowday weerarkii ukrein sanadkii hore maamulka ruushka ee ku sugan magaalada rostof oo u dhow ukrein ayaana ku booriyey dadka deegaanka inay guryahooda ku nagaadaan sabtida maanta ah dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta halkaaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilowna taliyaha cusub ee ciidanka xooga dalka soomaaliya jenaraal ibraahim muxudiin oo maanta xilka la wareega ayaa sheegay inay dardar gelin doonaan dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab taliyaha oo maanta xilka kala wareegay taliyihii hore ayaa sidoo kale sheegay in halkay ay kasii wadi doonaan dagaalkaasi wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho
isbeddelka lagu sameeyey taliska ciidanka xoogga dalka ayaa yimid xilli dowladdu ay sheegtay inay qaadi doonto wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab wejiga labaad ee dagaalka waxaa ka qayb qaadan doona dowladaha dariska laha soomaaliya janarka xilka wareejiyey maanta jenaraal odawaa yuusuf raag ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka al-shabaab ay kala wareegeen degmooyin iyo tuulooyin dhaca hiiraan shabeellada dhaqa mudug iyo galgaduud maanta waxaad og tihiin fayskii koobaad ee la dagaalanka argagixisada meesha uu maraayo cadowga looga saaray gobolka hiiraan gobolka galguduud qaybo ka mid a mudug qaybihii uu cadowga uga sugnaa gobolka shabeellada dhexe maantana waqooyiga marka aan dhahno cadowga uu ku harsan yahay argagixisadu ay ku harsan yihiin qaybo ka mid a gobolka galgaduud oo sida uu idiin sheegay ee laba degmo ka kooban muxuu aha ii sheeg taliya ciidanka lagu sheegay degmada ceelbuur iyo degmada galhareeri sidaasoo kale waxaa argagixisadu waqooyiga markaan ka hadlayna ay ku sugan tahay buuraha galgala oo ayagana ka mid ah maamul goboleedka puntland oo ayagana aan isleeyahay insha allahu tacaala haddii qaybaha ka socda galgaduud ay dhammaystirmaan dabcan loogama soo kala tegi doonaan isleeyahay jihada waqooyiga naga xigta waxaana rajaynayaa ilaahay ciidankiisa halkaas inay kasii wadaan taliyaasha cusub meel runtii maanta ay kasii wadi karaan ayay joogtaa fayska koobaad waxaad og tihiin halkii uu ku gabagaboobay iyo meesha uu ku dhammaystirmay dowladda soomaaliyeed ay ku dhawaaqday fayska labaadna diyaargarowgiisa halkan inaan ka tilmaano uma baahno laakiin meelo aad iyo aad u wanaagsan taliyayaasha yimidna aan uga warbixinnay ayaguna ay indheheera ku arki doonaan ayuu marooyaa taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka jenaraal ibraahim sheekh mukhudiin oo maanta majaraha u qabta hogaanka ciidanka xoogga dalka ayaa husanay sii wadi doonaan dagaalka dib loogu horeynayo al-shabaab iyo dib u dhiska ciidamada
waxaad ogtihiin waajibaadka culus eena hor yaalla kaasoo u baahan in si wada jira looga ogu galo ka midha dhalintiisa ka ciidanka xooga dalka ahaan waxaan ballan qaadaynaa in aan kaalinta nooga aadan ka qaadanno annagoo ku dayanaynaa raggii naga horreeye iyo waddadii ay mareen annagoo wixii ka dheeri ah oon ku darayno maahina intoodii aan siday u qabteen aan u qaadan doono
wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac ayaa sheegay in xilligan ay hortaalla hogaanka cusub ee qabtay majaraha xoogga dalka dardargelinta dagaalka ka dhanka al-shabaab fursasiinta saraakiisha da-da yar ee kusoo biiray ciidanka xoogga dalka iyo sidii loo xaqiijin laha goobaha hadda gacanta lagu hayo dardargelinta dagaalka ka dhanka ah khawaarijta iyo xureynta deegaanada ku harsan gacanta cadowga argixisada taabagelinta iyo fursad siinta saraakiisha aqoon-yahanka ah ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo ah go-aan siyaasadeed qaran oo la rabo in si deg deg ah midhihiisa loo helo nidaaminta iyo dib u habeynta saadka iyo taakulada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed tayeenta sirdoonka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kor u qaadista awooddiisa waxaan rajaynayaa in hoggaanka cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu soo kordhin doono horumar weyn oo la mahadin doono haddii ilaahay yidhaahdo
dowladda soomaaliya ayaa dagaal xoogan kula jirta al-shabaab waxaana hadda dagaalka qayb ka ah dadka deegaanka loogu yeero maqaawisley cabdulqaadir okey v o a muqdisho
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana barnaamijkii markana waxaad kusoo dhawaat aan rahdee weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida oo uu inoo hayo jacfar kuukay
kulanti wanaagsan kheerta hawada nagala socotaay meel walba oo aad dunida ka joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida makarafoonka ee toddobaadkan waxaannu ku eegaynaa booqashadii oo muddadii shanta maalmood ahayd ee na dhaaftay dalkan maraykanka ku joogay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo intii uu dalkan maraykanka ku sugnaa waxa uu kulamo kala duwan la qaatay saraakiil sarsare oo dowladda maraykanka ka mid a isagoo sidoo kalena ka qayb galay kulanka golaha ammaanka ee jimciyadda quruumaha ka dhexaysa haddaba si aannu in badan uga ogaano booqashada madaxweynaha iyo waxyaabihii udubdhexaadka u ahaa socdaalkiisa waxaa qadka telefoonka iigu marti ah oo barnaamijkeena martida makarafoonka aanu su-aalo ku weydiin doonaa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya cali cumar cali balcad mudane wasiir marka hore kusoo dhowow barnaamijka martida makarafoonka ee idaacadda v o
a jaxfar waa mahadsan tahay waa waa waa salaamaya adig iyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka waxaad ka mid ahayd wafdi ee uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalkan maraykanka maxay ahayd ujeeddada ugu weyn ee uu madaxweynuhu usoo booqday dalkan maraykanka jaxfar waa mahadsan tahay guud ahaan safarku wuxuu la xiriiray shir gaar ah oo ka dhacayay golaha amniga ee qaramada midoobay ee xarunta saniyo shirkaas oo la rabay in lagu cusboonaysiiyo isheg joogitaanka go-aana looga gaaro xilliga ay baxayaan mataqaanaa isheg ciidamada amniga ka socda wadamada africa ee loo yaqaano admis sidoo kale shirkaasi waxaa looga hadlayay mataqaanaa isheg xukuumadda soomaaliya ay ay ku doodeysay in la joogo xilligii la qaadi lahaa cunaqabateynta ugu waqti dheereed ee caalamka ka jirtay mataqaana wadan lagu soo rogo soddon iyo kow sanaa uguna baaxad weyneyd oo hadda ay soomaaliya aaminsan tahay inay gaartay xilligii laga qaadi lahaa dabcan soomaaliya dagaal bay ku jirtaa oo kama dahsoona cidna marka dowlad ay dagaal gelaysana hub bay u baahan tahay dunidana meel bay uga soo wada jeedaa la dagaalanka argagixisada marka sidee laysku qabadsiin karaa in soomaaliya cunaqabateyn dhinaca hubka ah ay saaran tahay laguna sii hayo lana yidhaahdo la dagaalan argagixisada oo ka meelkeen horta horta barnaamijkan cunaqabateynta hubka soomaaliya waxaa lagu soo rogay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii xilligaas oo aanay dalka soomaaliya dowlad rasmi aanay ka jirin oo ay laga baqayay dagaalo ahliya ay dalkaasi ka dhacaan waana sabab mataqaana macquul ahayd waagaas cunaqabateynta muddo heerar kala duwan ayay soo martay sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii ayaa soomaaliya qayb ka mida laga qaaday cunaqabateyntii loo ogolaaday in hubka qaarkiis ay heli karto marka ay marto nidaam loogu talagalay intaa wixii ka dambeeyeyna sanabsa ka dambeeye waa lasii khafiifinayay sanadkii hadda ugu dambeeyey laba kun labaatan iyo labadii ayaa aada loo sii khafiifiyey oo mataqaana inta badan hubka intiisa badan soomaaliya loo ogolaaday inay keensato laakiin cilada ugu weyn ay jirtaa waxay ahayd magaca cunaqabateynta marka lasoo hadal qaado wadamo badan ayaa jira oo aanan rabin inay kula macaamilaan oo waa deterant wax loo yaqaano oo wadamada qaarkood markay maqlaan wadanka cunaqabateyn baa saaran waxaa ku adkaanayso inay la macaamilaan laakiin marka hadda waxaan rajaynaynaa in caalamku ay yaqiinsadeen gaar ahaan dagaaladii dhowaa ee aan ee ciidanka soomaalida keligood ay la galeen kooxaha argixisada oo loo arkay in soomaaliya markan ay diyaar u tahay in ay iyadu lugeeda ku istaagto taa ayaana noo sahlayso in markaan cunaqabateed inta ku harsadeed nalaga qaado haduu ilaa yidhahdo marka maxay u ekayd jawaabtii ay bixiyeen ama sidee bay u garowsadeen codsigii madaxweynaha uu watay ee ahaa in si dhammaystiran cunaqabataynta hubka looga qaado soomaaliya falcelinta aan ka helnay dhammaantooda waxay ahayd in sanadkan soomaaliya laga qaadi doonaa marka haddii soomaaliya cunaqabatayntaas laga qaado maxaa iska bedelaya baad is leedahay dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto ee al-shabaab horta sidoo kaleente sanadkii hore waxaa la go-aamiyey in ciidamada loo yaqaano admis oo ka socda wadamada african unionka ay soomaaliya ka bixi doonaan dhamaadka sanadka dambe marka soomaaliya waxaa lagu mandate gareeyey in ay dhisto ciidan bedeli kara ciidankaas marka ciidankaasna dee waa ciidan hub waaweyn wata oo taangiyo wata oo baabuur waaweyn wata oo hub kala duwan oo diyaarada ay ku jiraan qaba marka ciidankaas si aan u bedelno waxaan u baahanaa hub kuwaas mid lamid ah inaan keensano ayaan u baahannahay dabcan hubka qaarkoodna waa soo iibsan karnaa dee qaarkoodna wadamo badan oo aan saaxiibana ayaan rajeynayna inay mataqaana ay nagu taakuleeyaan hadduu ilaah yidhahdo marka dhismaha ciidanku iyo qayb weyn ka noqonaysaa sideedan adduunyada marka la dhisayo ciidan ciidamada waxaa la dhisaa xilliga nabadda si loo isticmaalo xilliga dagaalka annagoo nasiib darro annagoo dagaal ku jirna ayaan ciidankana dhisaynaa sanadkan oo ahaa sanadkii soomaalida ay ugu dagaalka badneed oo laba maamul goboleed oo galmudug iyo hirshabeellaha intooda badan laga xurayay shabaabka iyo haddana waxaan tababarnay oon dhisnay ciidamo ku dhowaa labaatan kun cusub ayaan kusoo kordhinay ciidamada marka ciidankaas cusub oo dhan waxay u baahnaan doonaan gaadiid iyo hub kala duwan ayay u baahnaan doonaan marka haddii nalaga qaado cos waxaa noo fududaan doonta in ciidamadaas sidii loo baahnaa aan u qalabayn way marka ma is leedahay xilligan dhow muddada kooban ee u dhiman ciidamada admis ee soomaaliya jooga haddii ay waddanka ka baxaan ciidamada dowladda soomaaliya awood bay u leeyihiin in ay kala wareegaan amniga dalka waan aaminsanahay in ciidanka soomaalidu ay awood u yeelan doonaan tusaalena waxaa noogu filnaa dagaaladii ay galeen sagaalkii bilood ee dambeysay de soomaalida mas-uuliyadda amnigeeda inay qaado ayadaa laga rabaa adduunyadu lix iyo toban sannadood yaa ciidamo iyo dhaqaalo fara badan na lagu bixinayay marka inaan qaangaarno o aan gudano mas-uuliyadda naga saaran qarannimadeena wa waa ku qasbannahay waana aaminsanahay in soomaalidu ay gaarto xilligii ay yeelan lahayd awooddaas dadka qaar baa ku doodaya oo weliba soomaali ay ku jirto in haddii hub waaweyn dowladda soomaaliya ay hesho oo cunaqabatayntan laga qaado ay suurtagalba tahay in hubkaasi uu gacanta u galo kooxaha argagixisada ah arintaasi tixda ma ku darsateen su-aalo noocaasi ahna ma la idin weydiiyey dabcan hadda hadda dagaalka dagaalka aan ku jirna waa waa waa tusaale ku filan mataqaanaa dee hadda hub waaweyn oo soomaalida hadda ay leedaho laga qabsaday ma jiro ciidankaygana waxaa aaminsanahay in maalin maalinta ka dambeysa ay sii korayaan ay sii kobaxayaan ayna awood u yeelan doonaan in in kooxaha argixisadu ay dalka ka sifeeyaan marka welwelka noocaasa aniguma qaba kulankii madaxweynaha iyo wafdigiisu adigu aad ka mid ahayd iyo wasiirka gaashaandhigga dalkan maraykanka ee dhex maray isagu muxuu ku qotomay maraykanka wuxuu ka mid yahay dalalka ugu waaweyn ee taageera xagga amniga xagga ciidamada ka taageera dalka soomaaliya saad la socotaan ciidamada gaarka amba ama commandose loo yaqaano danab oo hormood u ah dagaalada hadda socda waxaa tababaray oo qalabeeyey oo inta badana kaalmeeya dalka maraykanka marka waxaa arrimaha sidii loo sii kordhin lahaa waan kala hadalnay dabcan soomaaliya waxay u baahan tahay ciidamo amnigeeda suga waktiga dheer oo tababaro kala duwan oo mataqaana logisticska iyo mataqaana leadershipka iyo mataqaana waktiga dheer ayadana waa kala hadalnay oo waan rajeynaynaa mataqaana in kaalmada hadda ayna siiyaan mid ka duwan oo ku saleysan waktiga dheer oo aanan ku saleysanan waktigan gaaban oo waxyaabahan loo yaqaano countertourismka loo yaqaano ka baxsan laakiin dhismo ciidan rag ciidan mataqaana rasmi ah oo waddanku yeesho inay nagala qayb qaataan yaan yaan kala hadalnay inta badan marka iyaguna falcelintoodu maxay noqotay marka laga hadlayo taageerada dhinaca milatariga ah waxaad ka dhawaajisay in cunaqabatayntii hubka sidii markii hore sagaashan iyo labadii loo saaray soomaaliya aanay weli u saarnayn oo wax badan la khafiifiyey marka maraykanku kaalin intee la-eg buu ka geysan karaa marka laga soo tago danab in uu hubeeyo ciidamada kale ee dowladda soomaaliya dabcan soomaaliya iyo maraykanka waxaa ka dhexeeya xiriir iskaashi oo dhinaca ciidamada ka dhexeeya oo la saxeixay sanadkii sagaal boqol iyo sideetankii dabcan discussion ayaa hadda ka socda mataqaanaa sida loo cusboonaysiin lahaa soomaaliya waxay u baahan tahay ciidan badeed oo badan soomaaliya dhulkeeda dhulkeeda waa lix boqol badeeduna waa one point eight million mataqaanaa dhulka badda aan leenahay oo nooga baaha inaan ilaalino saddex goor ayuu ka ballaaran yahay kan dhulka aan leenahay looga baaha inaan ilaalino marka dhismaha ciidankaas badan waa kala hadalnay waan rajeynaynaa inay qayb ka qaataan dabcan taageerada maraykanku iyada keliya kuma koobna marka maraykanku ku kaalmeeya wadamo kaloo fara badan yaa yaa yaa inta badan soo raaca oo kaalmadooda ay ku xiran tahay tan maraykanka oo fiirsada maraykanka marka waxaan rajeynaynaa kaalmada maraykanku inay noo furi doonto kaalmooyin wadamo kaloo kala duwan ayaguna inay soo raacaan oo ay nagala qayb qaataan dhismaha ciidamada guud ahaan iyo gaar ahaan ciidanka badda wasiir waxaa jiray in sida aad dhowr marba ku celcelisay dagaal ka dhan ah al-shabaab uu soomaaliya ka socdo si xawli ahna uu uga socdo maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle oo dhul badan oo ka mid ah laga xoreeyey al-shabaab weji labaad baa la hadal hayey oo weyn oo ciidamada dowladaha safka hore amaba deriska la-ah soomaaliya ay ka qayb qaadanayaan muddo bay hadalhayntaasu soo socotay ilaa iyo haddana wax la taaban karo oo bilowday ma jiraan maxaa ku dheggan in wejigii labaad oo sida qorshuhu uu ahaa xilligan ka hor in uu bilowdo aanu weli bilaaban maxaa sabab u ah dabcan de marka ciidamo multinational a meel isugu keenayo horta waxay u baahan tahay abaabul badan iyo qorsho badan ayay u baahan tahay saraakiil sarsare oo generaala oo ka socdo saddexda wadan ee aan deriska nahay iyo iyo iyo kuweenaba yaa in muddo ah xarun ay ku wada shaqeeyaan looga dhex sameeyey magaalada muqdisho oo taliya ka yahay taliya soomaaliyeed ku-xigeen ay ka yihiin saddexda kale ee etoobiya iyo kenya iyo jabuuti qorshihii ayay weli ku jiraan dabcan saa ogtahay sanadkan soomaaliya roobab xoog ayaa ka da-ay roobabkaasi saameyn badan ayay ku yeesheen socodkii mataqaanaa ii sheeg dagaaladu gaar ahaan dhamaystirkii feeskii koowaad galmudug inta ka harsan waxaa aada u saameeyey roobabka ayaa aada u saameeyey marka waxaan rajeynaynaa in xiliyada dhow ay kii koowaad uu soo gabagaboobo kan labaad uu bilowdo hadduu ilaa yiraahdo waaya ugu dambeyntii mudane wasiir madaxweynaha ee hadda xilka haya ee xasan sheekh maxamuud waxaa la sheegaa in uu yahay qof ay ka go-an tahay la dagaalanka al-shabaab goobo fara badan oo isagu uu ka hadlayna waa uu ka sheegay tallaabooyinka markii la doortay uu qaadayna way ka muuqataa maxaad u sheegi kartaa dadka ku dhegaysanaya mudaxileedka madaxweyne xasan sheekh maxamuud inta lagu guda jiro suurtagal ma tahay in al-shabaab laga saaro amaba laga sifeeyo guud ahaan waddanka soomaaliya sida aad qorshaynaysaan madaxweynuhu marar badan wuu ku celceliyey waxaana anaga dhammaantii aan aada u aaminsannahay soomaaliya haddaanan shabaabka laga qaban oo aanan amniga la sugin inaan wax horumar dhaqaale iyo iyo mataqaana waxbarasho iyo midna aan la samayn karin marka aas-aaska soomaaliya horumarkeedu waa in dalka laga xoreeyo kooxaa nabaddiidka ah dalku uu noqdo dal nabad ah la maalgashan karo dadka wax baran karaan dadku isku socon karaan doorashooyin laga qaban karo marka waa arrinta dagaalku waa waa aas-aaska horumarka dalka waana rajeynaynaa in madaxleedkas intii lagu jiro in heerkaa la gaari doono duulaayada waaya aad baad umahadsantaha mudane wasiir adaa mudan daxfurtaankiyo
intaasna dhegaystayaal waxaa ku idil barnaamijkeennii martida makarafoonka ee toddobaadkan barnaamijka waxaa iigu marti ahaa oo aan u mahadcelinayaa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya mudane cali cumar cali balcad oo isagoo ku sugan dalkan maraykanka ii warramayey barnaamijkeenniina waa naga intaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad uu mahadsan yahay jacfar kukaay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka markana dolow gaari ay wateen dad rayid ah ayaa maanta qarax lagula eegtay meel u dhow degmada doolow ee gobolka gedo qaraxaasi iyo khasaaraha ka dhashay ayaa wariyaha v o eda aadan maxamed salaad uu ka waraystay taliyaha hay-adda sirdoonka ee nisa ee gobolka gedo jenaraal jamaal xasan sarey
saakay adigu abaaro saddex saac iyo qadar daqiiqada ah yaa meel magaalada doolo u jirto afar iyo toban kilomitr dhinaca belebxaaw wadada belebxaawiyo doolo isku xirto gaari dad shacba ay leeyihiin ay wataan oo rakaab ah oo odayaal iyo dad ay saarnaayeen dumar iyo rag ba isugu jiro yaa degmada doolow ka baxay waxaa qarax lagula eegtay meel afar iyo toban kilomitr u jirta magaalada doolow oo unsi diqaa la yidhaahdo halkaasaa qarax lagula eegtay nin baa ku dhintay qaraxaas dad ilaa shan qof gaarahayana waa ku dhaawacmeen oo dhaawacooda wax culus iyo wax fudud isugu jiraan sidoo kale gaarigiina waa ku burburay qaraxi saaka meesha ka dhacay sidaasuu ahaa khasaarihiisu gartay marka yaad qaraxaas ku tuhmaysaan in ay halkaa dhigeen
qaraxaas waa iska cad yahay tuhun kale iyo hadda iyo ebel baan u malaynayaa iyo saasay tahay midna uma baahno qaraxaas nimanka soomaaliya caasimada qarxinhayay oo gobollada qarxinhayay oo ciidamada qaraxa u dhigahayay oo dadka qaraxa ku leynahayay baabuurta ugu xidhahayay oo khawaarijta ahay oo al-shabaab nimankaasaa qaraxa ka dambeeyo ayagaa dhigay meesha qaraxaasna ayagaa geystay waa tahay waxaan ognahay balada xaawo iyo doolow iyo sidoo kale degmooyinka qaar ee gobolka gado inay ka mid yihiin meelaha ugu amniga badan see al-shabaab ugu suurto gashay in nawaaxiga doolow ay qaraxyo ku aasaan al-shabaab horta dadkay ka mid yihiin oo dadka deegaanada degan dad ajaanib ahoo meelo kale ka yimid wax yarbaa ama qaybo ka mid ayagu ha ahaadeen laakiin dadka soomaalida ahoo gobolka degan bay ka mid yihiin weliba qabaa'ilka gobolka degan bay ka dhasheen aqoon bayna u leeyihiin dadkiina waa yaqaanaan dhulkiina waa yaqaanaan marka dad meel kasoo duulahayo oo ciidamo ahoo markiiba soog badan oo la arkayo lasoo sheegahayana ma aha nimanka qaraxa geysanaya niman dhuumashaal ahoo qaraxa dadka iska qarinahayo si dhuumashaa ku geynhayo weeye jidka saasayna ugu suura gashay dhuumashay ku imaadeen qaraxa meesha ku dhigeen waadna garanaysaa oo bartilmaameedka qaraxa dadka shacabka ah lala eeganhayo wax la iska dhigay oon bartilmaameed lahayn oo khalkhal un looga jeedo inay tahay waad arkaysaa
waa tahay waa markii labaad dabcan doolow waxaan ogeen in toddobaadii ka hor ay baabuuro qarax geliyeen ma laysdhihi karaa habacsanaan dhanka hay-adaha ammaanka ayaa jirta maadaama taliyihii nabadsugidda gobolka ah tahay arrintaas runtii ma ahan sidaa ma ahan caasimada muqdisho oo intaad aragto ciidan ah iyo intaad aragtay oo mas-uul ah iyo intaad aragto hay-adihii amniga ah ay isdaba yaalaanba iyo wax ka dhacahayeen marka waa la dadaalhayaa hay-aduhu amnigu waa dadaalhayaan waa shaqaynhayaan habeen iyo maalin fogta waa raadiyaan waa ku baxaan meeli wax lagu sheego shaqadii waa wadaan laakiin dhacda mar dhacday looma nisbayn karo ama looma dhihi karo haydaha amniga dabacsan oo dilaac dhinaca haydaha amniga ka yimid buu ku dhacay arrintaas lama dhihi karo waxaan ognahay in dhowr jeeroo hore howlgallo ay sameeyeen ciidamada ammaanka inkastoo waayadan dambe ay hakad galeen maxaa sabab u ah howlgalladii ciidamada ammaanku ay samayn jireen doolow ilaa balad xaawo ilaa luuq ay ka samayn jireen wallahi arrintaas way jirtaa haddaba waa la sameeyaa howlgallada oo way jirtaa waa la sameeyaa haddaba shaqadii howlgallada waa socotaa oo haddaba waa la sameeyaa laakiin inta badan hadda waxaa un la wada sugahayay howlgalkii weynaa oo madaxweynaha qaranka uu ku dhawaaqay oo fayskii labaad oo la dagaalanka nimanka al-shabaabka ah dagaaloonkoodu ahaa wixii hadda la sugahayo gobolka uu ka wardhowrahayay iyo deegaanada taas oo ciidamada kala duwan soomaaliya kuwa atmis iyo kuwa kale oo wadamada dariskaaba ay ka howlgalaan ay ka qayb qaadan ay ka qayb qaadan rabeen marka arrintaas un weeye arrinta hadda la tabahayo oo meesha ka maqan laakiin waa jiraan howlgalkii ciidanka gobolka uu samaynhayo waa socdaan habeen iyo maalin ugu dambayntii jenaraale ma la ysdhihi karaa maadaama gobolka gado intiisa badan amnigeedu uu aad u hagaagsanaa sanadihii hore ma la ysdhihi karaa khilaafaadyada siyaasadeed ee gobolka hareeyey ayaa sabab u ah falalka amni darro iyo qaraxyada kusoo biiray degmooyinka qaar ee gobolka gado
taa lafteeda waa qayb waa ka noqon kartaa runtii maxaa yeelay meel uu khilaaf soo galay nimankan waxa ay rabaan wax yaroo khilaaf abay raadinayaan meel uu khilaaf soo galay dad u midaysnaa shalay inay ayagoo hal mid ah ay dadka ay iska celiyaan nimankaas meel uu khilaaf soo galay marka waa waa waa ka imaan kartaa arrintaas waa laga dareemi karaa waa waa la dhihi karaa runti maxaa idinkaga qorshaysan falalkaasi amni darro wallahi annaga hay-adaha amniga ahaan inaan shaqooyinkii aan haynay sii laba jibaarno dadaalkii aan wadnayna aan sii kordhino howlgallayada howlgalladii aan samaynayna gobolka aan ka wadnayna aan sii ballaarino qorshaha iyagu sidaa wey
kaasi waxa uu ahaa taliyaha nisa ee gobolka gedo jamaal xasan sarey oo u waramayey wariyaha v o eda aadan maxamed salaad
ha moogaanin dhegayste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko dhegaystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhegaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo carruurta barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka carruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhagaystaa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo efamyada geeska afrika saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaan waa toddobada ilaa iyo toddobada iyo barka subaxnimo iyo lixda ilaa iyo lixda iyo barka fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida haddaba waalidiinta iyo carruurtoodaba waxaan leenahay ha moogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko la socda oo ka faa'iidaysta sasamey sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haysa cashi ibraahim aadan
wacana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington caawana waxaan idinku hayaa shan maalqabeen oo dalxiisayaal ahaa oo khamiistii ku dhintay gujiisa ay saarnaayeen iyagoo doonayay inay soo arkaan halka uu yaallo markabkii titanik ee in ka badan qarni ka hor ku degay badweynta kaasoo yaalla gunta hoose ee badweynta waa sheeko xiise leh oan caawa idinku hayo barnaamijka caweyska washington waxaa sidoo kale aad barnaamijka ku maqli doontaan diigaanka dabtaa waxaa ka mid ah moogtahay curyaankaba caga looma waayina caynkaa wax loo yidi kuwan cararaya laban inay ku cilmi qaataan waxaa ka mid ah waa ayaanba ayaa nin aroosanaya ninna iibgelayaa waxaa ka mid a dugsi mala tagaanad waxay dimisa mooyaane isagow kibirka waa lagu kufaataa ha la ogaado waa abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheeye oo caawa noo sharaxaya heesaha dhabta ah iyo kuwa aan dhabta ahayn oo caawa iyo caweyska washington warbaahinta maraykanka ayaa si weyn u hadalhaysa geerida shan maalqabeen ahaa oo khamiistii ku dhintay gujis yar oo ay u kiraysteen in ay ugu dalxiis tagaan haraadiga markabkii caanka ahaa ee titanik ee ku burburay badweynta sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labaiyo tobankii haraadiga markabkaasi ayaa yaalla gunta hoose ee badweynta dadka maraykanka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlaya dalxiiska ay shantaasi qof ee tujaarta ahaa ku go'aansadeen inay ku soo arkaan markabkaasi dadka qaar ayaa aaminsan inuu safarkaasi ahaa mid khaldan maadaama uu ahaa mid aad u halis badan oo aan macno badan lahayn qaar kalena waxay leeyihiin waxba kuma jabna in aadanuhu sameeyo wixii uu u arko inay mudan tahay inuu ka gungaaro halistii la doonaba ha lahaadeene waxaa sheekada shantaasi qof gujiska ay raaceen iyo markabka titanig ila falanqaynaya ismaaciil xuseen maxamed farjar oo sheekada soo baaray ismaaciil soo dhowow toddobaadkan tan iyo shalay iyo daraad waxaa warbaahinta caalamka gaar ahaan tan maraykanka aada u haysataa shan nin oo u dalxiis tagay in ay soo arkaan markabkii caanka baxay ee titanic bal sheekadaasi siday warbaahinta u hadal hayso iyo ugu horeyn horta markabkaasi titanic waxa uu ahaa caashaay horta markabkan titanigu de jacaylka ayuu dunidaba saldhig iyo astaan u yahay oo waxaa laga matelay de waxaa dadku aad u xasuustaan filimkii caanka ahaa ee aadka loo daawado filimkaasna waxaa laga matelay markab boqol iyo dhowr iyo toban sano ka hor kun sagaal boqol iyo labaiyo tobankii degay kaas oo ay saaraayeen ilaa laba kun iyo laba boqol oo rakaaba in ka badani ilaa kun iyo shan boqol baa ku dhintay markii ay degeen qayb ka mida laga soo badbaadiyey marka markabkaasa xilli dambe waxaa laga sameeyey filim marka filimkaasa wuxuu noqday mid aad u soo shaacbaxay oo dad badan aad u soo jiitay xilli dambe ayaa laga helay burburkii markabkaas oo hoos yaalla badda hoosteeda marka tan iyo intii la helay dad badan oo filimkaa daawaday ama magaca aada u hayay filan ula dhacsanaa markabkaas ayaa waxay doonaan inay u dalxiis tagaan oo soo arkaan badda gunteeda halka uu ka yaallo meel hoos sun ayaa la markabkaasi een, sida la sheego oo aada u halis ah madhowa aada uma dhowa meeshaasi meel igu soo orada caashay maaha marka waa meel aada u halis badan oo dadkuna ay weli rabaan mar haddii markabkaas uu caan baxay jacayl darrena laga sameeyey inay soo arkaan oo ay ka sheekeeyaan dad badan baa caashay wixii unique aba ama wixii aadka u magaranaysaa qariibka aba jecel inay soo haftaan marka bahalkaa badda gunta hoosteeda yaalla weliba meel aan aaladahan waquuso laftigooda ay dirqiga alla ku gaadhaan ayuu yaallaa marka dad baa halkaa doonaya inay caashay ugu tagaan oo indhahooda kusoo arkaan waayahay marka een, shantan qof ee hadda ugu dambeysay ee tan iyo maalintii axaddii hore la baadi goobayay ee ugu dambeyntiina la sheegay in ay ku dhinteen oo gujiskii ay saaraayeen xataa uu burburay maxay dooneen baa la yidhi ayaguna caashay dee ninba ganacsigu meel buu ka galaa rag baa markay arkeen dadka qaarkood inay inay inay xiisaynayaan dad baa horta ganacsiga sameeyey oo shirkad baa samaysay inkastoo mulkiilihii shirkadaasi ama madaxii shirkadaasi uu halkaaba ku dhintay oo uu shantan qof ee hadda dhimata uu ka mid yahay oo uu shantaa qof ka mid yahay arrinta xiisaha le waxa weye caashay dadkan maalqabeenka ay markay de xoogaa iska helaan oo jeeb ku ladnaado oo ay miise soo wada fadhiistaan hadday isugu faani lahaayeen waxaan tegay baydhabajannaa iyo daalo iyo boorama iyo dee waa la wada tegi karaa dhulkaa marka waa inay ku faaraan oo yidhaahdaan anigu dayaxaan tegey anigu maaras baa tegey anigu dhulkaan hoosu quusay marka waa in meel aan aadanaa kale la tegi karin waa inay horta dadkani tagaan dadka lacagta leh marka niman alla waxu dhiibay oo maalqabeena ah oo afar nina iyo weliba ninkaa shirkadda iskale oo isaguna maalqabeena baa horta tigidho goostay tigidhadii baana waxay ku dhammaadeen horta geeridoodii waa gartay marka tigidhada laftigooda dee lacagtooda ayaan lacag yar ahayn caashay safarkaa ay ku soo arkayaan titanic iyo burburkiisii iyo badda hoostiisii ay haatanna tii alla ugu timi waxaa kaga baxay qof walba laba boqol iyo konton kun oo dollar Keli- qofkiiba keliya inay soo arkaan markabkaasi boqol iyo koob iyo tobanka sano ka hor burburay absolutely intaasaa kaga baxday wow marka een, lacagtaas haba dhiibaane safarkana ha la galo imisaa lagu maqnaanaya haddii ay soo badbaadi lahaayeen imisaa qorsho u ahaa safarkan wuxuu qaadanaya ilaa tobaneeyo maalmood oo qaybna ay badda ku jirayeen qaybna ay badda dul guudkeeda kusii safrayeen Een, marka safarkaasi muddo toban maalmooda ayuu kusoo gabagaboobayay dadaa hore u tagaa la yidhi ismaaciilow oo ka soo badbaaday oo soo arkay marka iyaga maxaa si gaara u qabsaday cashay ilaa hadda horta baadhis bay ku jirtaa arrintaasi waa arrin horta shirkaddan ilaa tan iyo laba kun iyo koob iyo labaatankiiba maalqabeenno ayay u diraysay meesha oo sanadkiiba ugu yaraan hal safar way abaabulaysay oo een, qolyihii hore way soo noqdeen oo si nabada ilaahay kusoo celiyay laakiin sideedaba midi waa qadarta ee baa qorayd ilaa haddana weli laakiin sababaha lama sheegin laakiin dee cashay waxaanu ognahayba dad badan oo iyaguba tahriibka badda iyadoo laleeyahay kumanaan baa dhintay ku odhanaya qof ama labadaa badbaada laga yaabaa inaan noqday taaba waynu aragnay in badan marka dadkani waxba kama duwanaad leedahay dadkii iyagoo og markabkay hadda raacayaan in hortood lagu dhammaaday khadka ay marayaan in kumanaan kun oo qof ay ku dhinteen haddana soo raacaya waxba kama duwana waa sidaasoo kale welibana waa loo sheegaa qofku markuu doonayo safaradan halista badan inuu gelayo waraaqo dhaadheer baa laga qoraa Een, oo oo ah, oo khat- oo lagula socodsiinayo khatartaas iyo inay u badheereen iyo waayo shirkadahan iyaga laftigooda doonaya inaan eed loo soo raacin marka waxay leeyihiin adaa bareeray waad soo dhiman kartaa waad soo badbaadi kartaa nasiibka waa aday ku taalla haddaad saxiixaysay haddii kale markuu siixaya adiga qofkuna adiga le waayo wey qofka halkaasaad ku socotaa
Marka- wixii baddaa hoosteeda kaaga imanaya marka waa tabtii marka waa tabtii tahriibka ee qofka la leeyahay waad dhiman kartaa waadna badbaadi kartaa aday ku taalla taad qaadanaysa iyadoo iyadoo loo sheega laleeyahay doontii shalay saaxiibada ay raaceen kontonna way dhimantay afartanna dirqiyaalla baa lagu badbaadiyey hebel iyo hebel aa shay wada joogtay wuu dhintay baa isaga caawa la rarayaa markaasuu ku leeyay tii alla weeye waxaa laga- waxaa laga yaabaa afartankaa la badbaadiyana hadhow ka mid noqdo marka miskiinka iyo taajirka marka waa u siman yihiin dhacdooyinka noocan ah dhacdooyinkaas dadku markay lacag badan yeeshaan caashay welibana way kasii xag jiraan oo meelo badan oo aadano aanay ka fikirin ayay ka fikiraan marka wuxuu doonayaa qofkii waxyaabo ay ka sheekaystaan marka ay isugu yimaadaan ama marka waxyaabuu kaga duwanaado dadka kale waxaad arkaysaa nin keligii diyaarad odhanaya waxaan doonayaa inaan hawada ka baxo ama meesha aan gal qof walba wuxuu jecel yahay inuu yidhaahdo wax uu kaga duwan yahay qolyaha kale uu sheegto waa heestii kule cuqaadi jira ahayd walle ama jiitay laywaa marka marka waa ama waa inaan waxaan kasoo sheekeeyo aan soo arko ama waa inaan galbadaa oo hore u dhintaa ama waanan galbadaa marka dadka qaarkood bay dee tii alla qaarra way ugu hagaagaysaayo qaarra waktigoodaa qoraayo markaasaa markaa welibana dee geeridu ay kuu yeedhayso badda hoosteedaa lagaaga yeedhayaa tigidkii adaa jaranaya kumanaan kun oo dollar ah halkii kumanaan kun oo dollara deedna halkii aad dee ku dhimanayso aduunbaa tegayo waa halkii ilaahay kuu qoray inaad ku dhimatid aad iyo aad aad iyo aad aadaad mahadsantaha ismaaciil adiga haddii aad fursadaas heli lahayd oo ilaahay wax kuu dhiibo ma isku dayi lahayd
caasheen labada hawadaan u bixi lahaayo dayaxa iyo meelaha maaragti kaasa kaasaan labada aadi lahaa biyaha laguguma oga biyaa layguma ogaa aadaad mahadsantaha ismaaciil thank you kugoyaay gablada kugoyo kamugasi kugoyaay gablada kugoyo kamugasi kugoyaay gablada kugoyo kamugasi
weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington iyo caawa qaybtan kale ee barnaamijka caweyska washington ee caawa waxaa iigu marti ah abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheeye oo noo sharaxaya heesaha dhabta ah iyo kuwa aan dhabta ahayn waxaa laga yaabaa in aad isweydiiso maxay ku kala duwan yihiin caawa ka baro abwaan jiheeye abwaan jiheeye kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington waa gartay marka waxaan ku bilaabaynaa abwaan jiheeye marka ugu horreysa waxaa tahay nin sugaanyahana oo sugaanta yaqaana wax badanna ka og marka haddaan bal sifo ka bixinno waa maxay sugaan cashaay oo su-aal wanaagsan sugaantu waxaa la yidhaahdaa waa miidaanka ama koosaarka hadalka ayaa lagu sharaxaa marka lasoo koobayo miidaankaasoo ah tusaale ahaan duxdan cuntada lagu daro oo kale sida ay nooga dejiso midabka koosaarka la yidhaha afarkiina dhirta quruxda ugu yeelo ayay sugaanta uga dhigantay hadalka waxay u kala baxdaa laba qaybood sugaan dhaba iyo sugaan mala awaala sugaanta dhabtaa waa sugaanta nonfictionka la idhaha ama xaqaayiq sugaanta malaawaalkiina waa sugaanta fictionka ama khiyaalka tusaale ahaan sugaanta dhabtaa waxaa kamid ah maogtahay curyaankaba caga looma waayina caynkaa wax loo yidi kuwan carada yeeladan inay ku cilmi qaataan waxaa kamid ah waa ayaanba ayaan ina roosanayaan ina iibgelayaan waxaa kamid a digsi malakagaaladi waxay dimisa mooyaane isagow kibirka waa lagu gufaataa ha la ogaado sugaantaas iyo qaar badan oo kale ayaa kamid a markaa sugaantu dhabta ah abwaan jiheeye in yar ii kaadi halkaa ii joog waxaan rabaa inaan dhegaystayaasha nala socda aan mid ama laba ka xusuusiyo heesahaas aada carabowday wax yar ii kaadi ma ogtahay curyaankaba cagaluuma waayne caynkaa wax loo yidhi ma og tahay curyaankaba cagaluuma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa cadhaadha yeeladan inay ku cibra qaataan caashaqa qabaayicin kuwa cadhaadha yeeladan inay ku cibra qaataan caashaqa habaayicin
badda caarid ma almaa cawadaranta fiidkii oo caddada wala alaa badda caarid ma almaa cawadaranta fiidkii oo caddada wala alaa cadcadii timaadana dadka ruuxa diban oo waayuhu ku ciriyo cadcadii timaadana dadka ruux ayaa jiro cad iga ma saare cilmiyada ilaahay anigoo aan caasin cabsi ha igu gelinine adigoo aan cuud dhaqan anigoo aan caasin cabsi ha igu gelinine adigoo aan cuud dhaqan cashaqan ku taabtaan cudur daaru yeele
taasi waa mid ka mid ah heesaha uu abwaanjiheeye ku tilmaamayo kuwa dhabta ah ee aan khayaaliga ahayn kuwa malawaalka ahna een abwaanjiheeye maxaa ka mid ah haddaad iyagana qaar bal ka carabowdo maanta malaawaalkaana waxaa ka mid ah tusaale ahaan hadduu beer ku qaybsamo bar baan adig ku siin lahaa wadnahayga bidixdana waan kuu bedeli lahaa kaagana waan la bixi lahaa maxaa ka mid ah markay maqan tahay magaalada bani mugdi weeyo way madowdahay iyo sugaan badan oo kale ayaa kamid ah wadnaha ay taran oo sambabada ay talan oo dhiigka fayrinaya waa tahay abwaanjiheeye mar kale ii kaadi een, waxaan rabaa inaan dhegeystayaasha iyo annagaba aan noo cayaaro mid ka mid a heesahaas aad ku tilmaantay in ay khayaaliga yihiin een, dhammaantood ma wada aha laakiin waa kuwa tusaalaha usoo qaadatay marka bal mid ka mid aan dhegeysanaynaa waana heesta isu samir oo ka mid a heesaha khayaaliga ah ee aad carabka ku dhufatay siloonahay sirtaydii ogaato laydhaay sidatee sahalhayga moodine qalbigaad dhex sudhantood ka siraada taaye inaan kuu siloonahay sirtaydii ogaatay laydhaay sidatee sahalhayga moodine qalbigaad dhex sudhantood ka siraada taye sombabaday qalanoo wadnahay saranoo dhiga saydhaye wadna sara kaca sombabaday qalanoo dhiga saydhaye sombabaday qalano wadnahay sarano dhiga saydhaye sala nabadgelya laho sacabada ku wado yaan ku sidaaye sanabadgelya laho sacabada ku wado yaan ku sidaaye ama saydhi khadarka ma sidaa ku qaado ama saydhi khadarka ma sidaa ku qaado ama saydhi khadarka ma sidaa ku qaado ama saydhi khadarka sidaa ku qaado
waa tahay een, waa sii soconaynaa abwaanjiheeye halkaa ka wad labadaa qaybada waaweyn baa loo kala saaraa mar mar labaadka waxaa la yidhaha suugaanka waxaa loo qaybiyaa suugaan la dhaxlay iyo suugaan la curiyey suugaanta la dhaxlay waa tii laga soo gaaray dadkii hore ee aan la garanayn ciddii tirisay iyo goortii la tiriyey midnaba suugaantaa waxaa ka mid ah adhi oo kale markii loo heesiyo waxaa loogu heesaa adhiyow yaryare waxa kaa yaryari ma yuraan yurbaa mayacteetalaa adhigu waxa u kala baxaa iga iyo riyo igaha waxaa loogu heestaa galaala ilmaha gosha geliyo geed harweyniyo galoolu hargee riyaana waxaa la yidhaha garay garadaa oo garbacasdaa adna geeroy ka guweynaya gadarada daa iduhu waxay dhalaan naylo naylaha waxaa la yidhaha naylaha yaryari naylaha yaryari naylaha yaryari waa wiil dhashee waa wiil dhashee maa loo wanqalo riyuhuna waxaalay dhalaan waxaalaha waxaa la yidhaha iyagana beerka iyagu beri guud haawiye guryo galgeeb qabay haawiye waxaalaha walayeri haawiye wadi maaya baan idhi haawiye laba qaare layqaad haawiye laygaga qalbowsi haawiye waday oo wadaan waday haawiye tiriyo mid baan tagay haawiye ina timacas baan tagay haawiye waxaa naylaha iyo waxyaalaha markii laisku geeyo maqal baa laydhaha iyaguna hees kali leeyihin oo maqaley wallaahi ma lagu waramay in cali la dilay oo cumar la dilay oo waran dhul galay uugii qulqulay sumal baa ku jiro laydhaa sumalow darbane maylaha juduuc oo doox hargee oo damal hargeli oo dacwadii dabada humbuleediyay kaa dalgaran orgiga dumarku necelyiin waxay ku yidhaahdaan orgi weynow orgi weynow orgi weynow aabbaha waa aabbaha waa oo indhaha beeg waxaa adhi baa loogu heesaa sidaa dhammaan suugaanta ariga loogu heestay iyo tageela iyo tallada iyo tafadaha iyo ta aqalka soomaaliga iyo waxaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa suugaan la dhaxlay oo aan la kala lahayn suugaan danguuda sida dhulku danguud iyo dangaalu kala leeyahay caashay ayaa ay suugaantuna danguud iyo dangaalu kala leedahay deeta suugaanta la dhaxlay waata danta guud ee qaranku leeya aanay ciidamo cid ka sheegan karin tusaaloo kale marka ariga loo heesayo kale ama idaha ama guud ahaan xoolaha meeshuu doono qofka soomaaliga ha joogay dhaxal buu uleeyahy isagaa iskale lagama xigo lagama xigo anu ma sheegan karo caasina ma sheegan karo to adwaan kalena ma sheegan karo madaxweynena ma sheegan karo cidda sheegataana maxaan ku dhahdaa waa cid hanti qaran qaadatay laakiin laba shay baa loo golyahay laakiin laba shay waa loo golyahay waxaa loo ogol yahay in badda maantada laga qaato tusaale ahaan haanta marka la lulayo ayaa waxaa loogu heestaa haantii qaboy qooryal qoolaaligay badatay lalalaalalalaa waxaasaa la idhahdaa dabeetana haantii qaboy qooryal iyadoo awaa ka hadraawi maantada sirta nolosha ka qaadanaya baaxiitayow heede markaa darteedii buu qaatay ka sameeyey silsilada maantada dhanasirta nolosha waxaa kamid a tusaale ahaan ina yaroo uu gaariyo maansada kabacasay laydhaa ee uu ku arkay beergaabta isagoo jooga axmed ayaa uu ka tirinayay gabay gabaygaa baddu waxay ahayd badii caruurtee waylaaga laago waylaan daloola naamayla diiran kula diiran maayo deetana wuxuu yidhi waa gaban la ciilay waa ciilma waaye waa cadho dadweyne canug laga sameeyey sidaasoo kalea badda looga qaadan karaa waa loo ogoliyay qofka waxaa loo ogolyay oo kale qofka marka uu laxanka sameynayoo kale ayaa kooraskoo kale jiibteeda wuu ku qaadan karaa codkaa lagu qaadaya ama saylicda ama batarta ama dhaantada ama waxyaalahaasoo kale ereyo cusub oo uu ku qaado wuu samaysan karaa qofku laakiin intii ereyadii jira ee dhaqanka ahaa ciyaareedka ahaa ma soo qaato ma sheegan karo taasi waa tii la dhaxlay hal su-aal laakiin n ha la wada lahaadee laakiin asal ahaan ma la og yahay cidda ay ka timid lama garanayo ciddii tirisay haddii la garto ciddii tirisayda sugaanta sugaan la dhaxlay ma noqotee waxay noqotaa sugaan la curiyo ciddaasi ay leedahay qaybo kale oo maaweelo iyo aqoon kororsi isugu jira ayaan idinkaga hayaa abwaanjiheeye toddobaadyada soo socda haddii aan la idmo guud ahaan barnaamijka toddobaadkanna waxaan kusoo xirayaa heesta meeday meeday oo ka mid ah heesaha uu abwaanjiheeye ku sheegay inay ka mid yihiin kuwa mala awaalka ah waxaa qaadaya fanaanka caanka ah islaad maxamed shardi islaad derbi tan iyo kulan dambe waa cashe ibraahim aadan oo idin leh isma dhaaf hadaad maqan tahay magaalada dhan mugdi weyo way madowde amar wadu maroon kuma taala mar ma xirante amar wadu maroon kuma taala mar ma xirante miirkii bay la tagtee meeday haway maanqaade meeday Ah, meeday imahay meeday kama maarmi kare meeday meeday mahay meeday kama maarmi kare meeday
barnaamijkaasi caweyska washington ayaa u dambeeyey idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah caashana aad ay u mahadsan tahay tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa ii nabadgelyo magaalada dhan mugdi weyo way madowde amar wadu maroon kuma taala mar ma xirante amar wadu maroon kuma taala amar ma xirante miirkii bay la tagtee meeday